guud ahaan labada casho ee ugu dambeeyey xaaladda ammaanka ee gobolka sool gaar ahaan degmada laascanood ayaa aada u wanaagsanayd iyadoona magaalada laascanood ay ku soo noqonayaan tiro dada oo hore uga cararay dagaalkii ka dhacay magaalada laascanood ee u dhexeeyey ciidamada a c c khaatumo iyo kuwa somalilan duuqa degmada laascanood ayaa v o eda u sheegay inay magaalada ku soo noqonayaan qoysas horey uga barakacay isagoona sheegaya inay dadweynaha ku soo noqonaya ay fariimo kala duwan u direen iyagoo iska ilaalinaya haraadiga waxyaabaha qarxa ee ku jira gudaha magaalada laascanood in magaalada laascanood ay tahay nabadgelyo magaalada laascanood iyo guud ahaan deegaanada sisina waa nabadgelyo wax dhibaata oo ka jiraan ma jiraan fariintan markaa dadka u diraya waxaa weeye inay dadku kusoo noqonayaan magaalada wax allaala wixii dhib ku keenaya ee ay arkaan maadaama ay tahay magaalada magaalo dagaal ka dhacay in wixii dadkaasi u arkaan inay khatar ku tahay amnigooda iyo nabadgelyadooda oo ay ugu horeeyaan hadhaadigii ay reebeen xabadihii sida xabadaha nool madaafiicda iyo wixii lamid ah ay usoo gudbiyaan laamaha ammaanka iyo hay-adaha ku shuqul leh
sidoo kale maayirka degmada laascanood cabdiraxiin cali ismaaciil ayaa baaq guud u diray bulshada sidii loo garab istaagi lahaa ayuu sheegay maamulka s c khaatumo isagoona arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxaa ka mid ahaa hadalladiisii sida tan baaqayga labaad aan diraya waxaa weeye in bulshadu isu taagto sidii ay deegaankooda iyo maamulkooda ay uga shaqayn lahaayeen isuna kaashan lahaayeen waxaan kusoo uruurinayaa in dhammaan shacabka reer e c c ay gamcaha isu qabsadaan say u ilaashan lahaayeen guulihii ay gaadheen wax allaale wixii hagardaamanaya guulahaasna laga dheeraado hadday tahay gudaha iyo hadday tahay difaaca dabadaba
cabdikariin olol v o a magaalada laascanood